bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada oo ugu doorkoroon waxaa ka mid ah degmada balcaata oo laga bilaabay wacyigelinta waxbarashada gabdhaha maraykanka oo soomaaliya ka taageeraya dagaalka daacish iyo al-shabaab ganacsada jabuutaawi oo lagu xiray magaalada laascaanood kadib markii lagu eedeeyey shaqaaqo ka dhacday magaaladaas tababar maanta loo furo shaqaalaha ka shaqayn doona isdiiwaangelinta dadweynaha ku nool magaalada kalakacayo warka caalamkana waxaad ku dheegeysi doontaan xamaas oo xaqiijisay inay diyaar u tahay heshiisa lagu soo afjarayo dagaalka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan isagii faahfaahsan maamulka degmada balcad ayaa laga bilaabay wacyigelinta waxbarashada gabdhaha saadiq socdaalla ayaa balcad ka soo diray wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleed hirshabelle ayaa degmada tani balcad waxay ka hirgelisay barnaamijka ololaha wacyigelinta bulshada ee horumarinta waxbarashada gabdhaha kaasi oo degmooyinka hirshabelle ay si rasmi ugu socdaan iyagoona goobaha fagaaraha iyo sidoo kale waddooyinka muhiimka ah ee mara degmada balcad ay bulshada wacyigelin iyo dhiirigelin ay ugu tegayeen si ay u ogeysiiyaan barnaamijka ololaha wacyigelinta bulshada ee horumarinta waxbarashada gabdhaha in si bilaash ah lagu faa'iidey doono gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha ku dhaqan degmada tani balcad waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle inay waddo ololaha waxbarashada gabdhaha gabdhaha reer balcad waxaa la ogeysiinayaa inay soo gaaraan goobaha waxbarashada ee lacag la'aanta ah dugsiyada waxbarashada degmada inay soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan waxaana la ogeysiinayaa in waxbarashadu ay tahay lacag la'aan bilow ilaa dhammaad waxaanan ka rajaynaynaa reer balcad inay soo gaaraan oo ay ka qayb qaataan ololahaas waxbarashada mid ka mid a maamulka waxbarashada degmada balcad ustaad cabdirasaaq ayaa warbaahinta la hadlay isagoona soo dhoweeyey barnaamijkan bismiillaahi raxmaan iraxiim ugu horeen waxaan ku faraxsannahay maanta inuu soo gaaro barnaamijka wacyigelinta waxbarashada gabdhaha kaasoo ka socda guud ahaan steytka hirshabeelle kaasoo ay qabanayso wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka hirshabeelle barnaamijkan wacyigelinta waa barnaamij in dhawaalaba socday kaasoo lagu dhiirigelinayay gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha reer hirshabeelle inay ka qayb qaataan waxbarashada deegaanka barnaamijkan maanta waxaan ka fulinaynaa degmada balcad degmada balcad waxay soo dhoweynaysaa in barnaamijkaas uu ka dhaco degmada si aad la socotaan waxbarashada waa sheyga ugu muhiimsan ama waa barnaamijka ugu muhiimsan ee laga soo gala nolosha gabdhaha reer balcad waxaan ku wargelinaynaa in goobaha waxbarashada ay gaaraan waxaana u sheegaynaa in waxbarashadu ay tahay lacag la'aan ayna soo gaaraan dugsiyada sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo haleelaan ugana faa'iidaystaan fursadaas waxbarasho ee la siiyey waana mahadsantiinu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyadoo aan ognahay waxbarashada gabdhuhu inay tahay horumarka bulshada ayay wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabelle ay barnaamijkan ka wadaa degmooyin markaasi aada u fara badan oo ka mid ah degmooyinka dowlad goboleedka hirshabelle dowladda maraykanka ayaa soomaaliya ka taageeraysa dagaalka ka dhanka ah daacisho al-shabaab cali aadan ayaana faahfaahinaya dowladda maraykanka ayaa waxay sheegtay inay soomaaliya ka taageerayso dagaalka ay kula jirto kooxaha loogu yeero argagixisada ee al-shabaab iyo daacish qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa lagu sheegay in taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda africa genaraal anderson oo isagu dhowaan loo soo magacaabay africom uu dardargelin doono dagaalka maraykanku kula jiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalama soomaaliya iyo geeska africa qoraal ka soo baxay safaaradda waxa ay ku sheegtay in taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda africa genaraal anderson uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud u gudbiyey qorshaha maraykanku uu ka leeyahay dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo daacish genaraal anderson waxa uu sheegay in la joogo marxalad isgoysa oo u baahan in laiska kaashado dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee ka dagaalama soomaaliya anderson waxa uu sheegay in maraykanku uu diyaar u yahay inuu soomaaliya ka taageero dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo daacish waxa uu tilmaamay inay soomaaliya ka taageeri doonaan dagaalka lagula jiro kooxahan isagoo sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ka go-an tahay dagaalka al-shabaab qorshaha maraykankuna uu yahay in la dardargeliyo dagaalkan ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda africa ee eusom taliyaha africom oo isagu dhowaan xilkan loo magacaabay ayaa doonaya inuu dardar geliyo dagaalka lagula jiro al-shabaab iyadoo maraykanku uu qayb ka yahay qorshaha amniga soomaaliya waxauna ka qayb qaataa tababarada ciidamada sidoo kale waxa uu duqeymo ka geystaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaas uu ku beegsado al-shabaab iyo daacish iyadoo xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuudna ay dagaal kula jirto kooxaha al-shabaab iyo daacish ganacsada jabuutaayo ayaa lagu xiray magaalada laascaanood kadib markii lagu eedeeyey shaqaaqo ka dhacday magaaladaasi cabdishakuur cismaan ayaa inuu eegaya magaalada laascaanood ee caasimadda maamulka waqooyi beri waxaa saldhigga lagu xiray ama xabsiga dhexe loo taxaabay ganacsade maxamed jabuutaawi oo lagu wareejiyey taliska qeybta booliiska gobolka sool kadib markii lagu eedeeyey islamarkaana taliska boolisku soo saaray in lagu eedeynayo rabshado iyo weliba dagaallo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee waqooyi bari soomaaliya wareejinta ganacsade maxamed jabuutaawi waxaa ka qayb qaatay garaad jaamac garaad ismaaciil iyo weliba waxgarad ka tirsan beeshiisa kuwaasi oo ku wareejiyey saraakiisha amniga caasimadda magaalada laascanood hawshii habeenkii dhoweetay ee doorashada habeenkii ka horreeyey dhacday ilaahay waxaanu ka baryaynaa intii dhimatay ilahay naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay u bogadhayo ilaa iyo maalintii hawl baanu ku jirnay meydkii waxaanu aasaynaa galabta hawshaasi waa dhammaatay hawshii labaad ee xaajiga ahayd iyadana waad aragtaanoo saldhiggii baanu keennay tala dheer ka bacdi sidaa odayaashu sheegeenna dowladda waxa weeye horena waa ula shaqaynay haddeerna waa la shaqaynaynaa wax allaaliya wixii meesha ka dhacayna shaydaan baa ka adeegay wixii tale ee dambaana xukuumadda iyo reerku way iska arki doonaan xaajigiina haddeer waxa weeye saldhiggaanu keennay qabiil ahaan iyo qaran ahaan baanu ku keennay markaanu u tagnay ee aanu xaaji taladeeda ma qaadanaysaa anugu taladiina waa qaadanayaa buu yidhi markaanu ku nidhi waa ku kaxaynaa saldhiggana waa yahay buu yidhi iyadoo waxa weeye aad garanaysaan deegaankiisiina inuu joogo dhulkiisiina joogo haddana talada reerka nina kama weyna dowladdana waa la shaqaynaynaa xaajigu laga bilaabo haddeerna waxa weeye saldhigga ayuu joogayaa inta hawshu waxa weeye ay dhammaanayso wixii kalena qabiilka iyo xukuumadda iska arki doona
meesha jacsiyad uu baaduulow yahay garaadkoodii garaad jaalac garaad ismaaciil waxaale cuqaashiina halka ku dhantahay iyo hurtidii iyo waxgaradki waxaanu halkan u nimid oo wadnay ninkii maxamed jabuutaawi ganacsadaha ahaa ee waxweye lagu eedeynayay inuu kiis galay annagaa soo xidhiidhnay waxaan ku soo xidhnay saldhigga intii waxweeye maamulkii dowladda iyo waxa aanu sarkanana halkaasuu la joogaya maxamed jaabde maxamed jabuutaawi soo xidhna waxaanu keennay jeelka waxaanu u soo xidhnay in shaqaaqadii dhacday cid walba cidna aanay ka sarraynin sharciga nalagu ku ogaado cid dambena maanta ka dambaysa aanan maaragtay aanu ka shaqayn doonno annakoo beesha inaan dowladda la shaqayno wanaag kula shaqayno wax dambena aanan samayn doonin wixii dambena aanu dib maaragtay aanu aanu aanu kaga darsan doono hadalkayga looga tirsanayo waanu soo xidhannay beel ahaan iyadoo inu hogaaminayo garaadkii beesha jaamasiyaad cuqaashi iyo nigarboodna aanu ku dhannahay cid walba waxaanu u sheegaynaa sharciga inaan cidina ka sarrayn waxayna tahay huquusan quraanka buu yidhi ninkii dambe ee maamulka iyo dowladda authority damca inuu isticmaalow mar haddaanu johoradii soo xidhnay gobolka tababar maanta loo furay shaqaalaha ka shaqayn doona isdiiwaangelinta dadweynaha ku nool magaalada kalkacyo bashiir cali ayaa kalkacyo ka soo diray iyadoo laga duulayo go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya iyo xukuumaddaba ee ku aadanaa inuu guud ahaan geyigeena ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo dadka soomaaliyeed ay doortaan qofka ayaku ay danaynayaan ayaa guddiga doorashooyinka madax bannaan iyo soodimaha ee jamhuuriyadda federaaliga ah ee soomaaliya waxay magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ay tababar kaga fureen shaqaalo loo carbinayo diiwaangelinta bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkan iyo deegaanada ku teedsan munaasabadan tababarka lagu furayey shaqaalahan loo carbinayo diiwaangelinta dadweynaha ku nool magaalada gaalkacyo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka degmada iyo sidoo kale xibno matelayey guddiga doorashooyinka madax bannaan iyo soodimaha qaranka maayar ku-xigeenka degmada gaalkacyo injineer maxamed cabdi cilmi iyo sidoo kale guddoomiyaha maamulka gobolka cabdinaasir cabdiqaadir cabdille mareexaan ayaa si wada jira kula dardaarmay shaqaalahan loo carbinayo diiwaangelinta dadweynaha in si cadaalad ay ugu adeegaan bulshada ku nool gobolkan sidoo kalena waxay ugu baaqeen shacabweynaha ku nool gobolka in ay iska diiwaangeliyaan guddiga doorashooyinka qaranka sharaf bay noo tahay inaan maanta halkan aanu isugu keenno oo halkaanu aanu ka daafuranno tababarkii loo qabanahayey howlwadeennada la rabo in ay diiwaangeliyaan bulshada reer mudug ama degmada gaalkacyo iyo inta hoos tagta waxaan rabaa inaan dardaaran yar siiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhallinyaro aqoon leh oo aan isleeyahay waa ku filan yihiin shaqada maanta loo igmaday ee loo soo xulay ee heer federaal iyo heer isteed iyo heer degmo iyo heer shacabba wakiil bay uga yihiin dadku filan inay noqdaan baan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan halkaan maanta ku daafurnay dhallinyaradii loo carbiyey ee maxaanku idhaahdaa looguna talagalay inay diiwaangelinta doorashooyinka heer maxaanku idhaahdaa degmo ay ka shaqeeyaan degmada gaalkacyo lambarkooduna uu yahay boqol ayaan maanta halkaan ku daafurnay waxaan ugu daafurnay haddii ilaahay mawaajibaadkooda inay gutaan oo qaran kana run sheegaan haddii ilaahay kana cadaalad falaan waxaan kula talinaynaa inay cadaalad ugu shaqeeyaan dadka ay u shaqaynayaan cadaaladdu waxay ka bilaabataa in time la siiyo dadka wakhti in la siiyo bay cadaaladdu ka bilaabataa dadka gobolka mudug ku nool waxaan ballan qaadaynaa kan mas-uuliyad ahaan sidii guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran iyo heer maxaanku idhaahdaa galmudugba oo naga ballan qaaday tuulo kasta iyo degmo kasta in la gaarsiin doono haddii ilaahay idmo doorashada waxaan rabaa dadka degan gobolka mudug inay isdiiwaangeliyaan axmed cali axmed axmed showqi oo ka socday guddiga doorashooyinka madax bannaan iyo soodimaha ee jumhuuriyadda federaaliga ah ee soomaaliya ayaa tilmaamay in maanta farxad gaar u tahay in gaalkacyo ka daafuraan tababarka shaqaalaha ka shaqaynaya dawaangelinta dadweynaha waxaana kula dardaarmay inay bulshada soomaaliyeed ugu adeegaan si hufan oo cadaalad ah
waxaa sharaf noo ammaantay in aan halkan ku daafurno shaqadan muhiimka ah ee tababarka diiwaangeliyayaasha codbixiyaasha golaha deegaanka degmada gaalkacyo halkan waxaa maanta nooga bilaabmahaya shaqo bilowgeeda uu farxad yahay dhammaystirkeeduna insha allah tacaala aan rajaynayno inaan wada joogno dhallinyaro aad u firfircoon oo maaragtay da ahaan iyo aqoon ahaanba isku dheelitirana runtii u jeedaa shaqadan iyo baaxaddeeda iyo maaragtay iyo mawaadiicdeeda iyo waxay ku saabsantaana waxaan rajaynayaa inaad si hufan a u dhuuxdaan waxaan ka rajaynayaa dhammaantiin wiilal iyo gabdhaba inaad tababarka si hufan a u qaataan mas-uuliyad a idin fuuli doonta mas-uuliyadda kasoo bixitaankoodana wuxuu rabaa dhabar adeeg iyo waqti iyo maaragtay inaad hal adeeg yeelataan marka wakhtigoo gaaban awgeedna ku dheeraanayo kaliya waxaan rabaa inaad hoosta ka wada xariiqno in shaqada halkan ka bilaabanaysa ay noqoto shaqo mirodhalkeeda la wada gurto insha allahu mas-uuliyad aad u haysaan dhammaan aa u qaban doontaan dhammaan maaragtay bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo halkaad naga dhegaysanaysaanna waa rayadii ujar markana warka caalamka kooxda xamaas ayaa bayaanna ay soo saartay arbacadii shalay ahayd ku xaqiijisay in ay diyaar u yihiin in ay gaaraan heshiis dhammaystiran kaas oo qayb ka mid ah lagu sii deynayo lahaastayaasha oo lagu bedelo tiro maxaabiisa oo falastiiniin ah oo lagu heshiiyey in lagu soo afjaro dagaalka marinka khaza hadalka xamaas ayaa yimid kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ugu baaqay kooxda in la sii daya labaatan qof oo lahaastayaal ah oo ku haray gacantooda trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ku yiri u sheeg xamaas inay si degdeg a usoo celiso labaatanka ruux ee la qafaashay ma aha labo shan ama toddobo arrimahana si degdeg ay isu sii bedeli doonaan dagaalkuna uu dhammaan doonaa dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waanaag intaha ciddoo warkaiyo seegana waxay dib noogu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio johor sidaas iyo nabadgelyo